halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o eda oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa sabti saddexda bisha oktoobar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba axmed cali sheekh
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah
marka mas-uuliyadda waxaa raba inay jawaabka dhulkan ka qabato oo inay wariyaasha kusoo noqdaan wax loo baahan yahay maaha waana waana haddii wariye la xirhayana dastuurkay ku caddahay sida loo xirhayo haddii saldanbiyeed ku jiro waa in maxkamad laga soo qaato waaranti laga soo qaato maxkamad soo siiso kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho oo ka warramaya xadhigga wariyaasha universal t v warbixin ayaan idinka haynaa
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha marka horese warkii dunida iiraan ayaa maanta soo dhoweysay diyaarad siday kooxdii ugu horreysay oo ah xujay ku geeriyooday isbuucii tegey isbuurasho ka dhacday dalka sacuudi arebiya intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka madaxweynaha waddankaasi xasan ruuxaani ayaa ka mid ahaa dhowr mas-uul oo sare oo ka qayb galay munaasabadda soo dhoweynta oo maanta oo sabti ah ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee tehraan diyaaradda ayaa waxa ay siday boqol iyo afar ka mid ah afar boqol iyo afar iyo lixdankii qof ee iiraan uga geeriyooday isbuurashadaasi ka dhacday xajka taasi oo si daran u sii dhaawacday xiriirka markii hore liitay ee ka dhexeeyey iiraan iyo sacuudi arebiya iiraan ayaa isbuurashadaasi u sababaysay maamul xumo ka timid dowladda sacuudiga iyadoo dadka iiraaniyiintuna ay dhigeen dibadbaxyo dhowr ah oo ka dhacay afaafka hore ee safaaradda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada tehraan hogaamiyaha sare ee waddanka iiraan ayatullaahi cali khamani ayaa uga digay sacuudi arebiya in ay wajihi doonto tallaabo adag haddii aysan midadka iiraaniyiinta dalkooda dib ugu soo celin sida ugu dhaqsiyaha badan iiraaniyiinta ayaa waxa ay ahaayeen dadkii ugu badnaa ay ku geeriyooday isbuurashadii xajka ayadoo toddoba boqol lixdan iyo sagaal qof oo halkaasi ku naf waayey afar boqol iyo afar iyo lixdan ka mid a ay ahaayeen dad u dhashay waddanka iiraan
ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf ayaa sheegay in duqayn loo geystay cusbitaal ay ku leeyihiin oo ku yaala magaalada kundus ee waqooyiga dalka afghanistan ay ku dhinteen ilaa sagaal ka mida shaqaalahooda islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa toddoba iyo soddon qof oo kale ururka ayaa sheegay in weeraradan cirka ahi ay socdeen ilaa soddon daqiiqadood maraykanka ayaa sheegay in ay jiraan weeraro xagga cirka ah oo ka dhacay deegaankaas oo ay suuragal tahay in ay dhaliyeen khasaare laxaad leh
wasiirka gaashaandhigga britain ayaa sheegay in keliya shan boqolkiiba duqaynta diyaaradaha dagaalka ruushka ee dalka syriya ay bartilmaameedsadeen kooxda daacish ayadoo howlgalka muusko ee waddankaasina uu afar maalmood jirsaday waraysi uu siiyey wargeyska ingiriiska ee the sun ayaa michael fallon waxa uu ku sheegay in inta badan weerarada diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay bartilmaameed ka dhigteen kooxaha kale ee mucaaradka dalkaasi oo ay ku jirto kooxda reer galbeedku ay taageeraan ee ciidamada xoreynta syriya fallon waxa uu intaasi ku daray in weerarada ruushka ay sidoo kale dileen dad badan oo shacab ah wasiirka gaashaandhigga britain waxa uu sheegay in subax kasta ay taxliiliyaan halka weerarada ruushka ay u socdaan islamarkaana badankood aysan ahayn kuwo ka dhan ah kooxda daacish fallon waxaa kaloo carabka uu ku dhuftay inay hayaan caddeemo muujinaya in rasaas aan loo meeldayin lagu tuurayo meelo ay ku badan yihiin dadka shacabka ah dad badanna halkaasi ay ku nafwaayeen toddobaadkan horraantiisii ayaa raashiya waxa ay beenisay eedamo noocan oo kale ah oo maraykanka kaga yimid ayadoo ku adkaysatay in hadafkeeda koowaad ee weerarada ay ka wado waddanka syriya uu yahay ururka daacish
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington maalintii labaad ayaa waxaa magaalada muqdisho ku xidhan wariyayaal ka tirsan tv-ga universal ee xaruntiisu tahay magaalada london shalay ayay ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxa ay xidheen weriye cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirsi kulmiye iyaga oo markii dambena ciidamo hubaysan u diray xarunta tv-ga ee magaalada muqdisho iyaga oo amar ku siiyey ilaaladii iyo shaqaalihii xaruntaba in gebi ahaanba ay xidhaan haddaba warbixintan waxay noo diyaarisay falastiin axmed iimaan
ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho hay-adaha warbaahinta iyo qaar ka mid xildhibaanada baarlamaanka ayaa dareenkooda ka muujiyey xarigga wariyayaashaasi maxamed ibraahim bakistan waa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka waxa uuna cambaareeyey xarigga loo geystay wariyayaasha runtii ururka shacabsiinta qaranka soomaaliyeed waxa uu arkaa xariggaas in uu yahay mid aan loo marin waddadii sharciga ahayd isla mar ahaantaana maaragtay sidana noo soo sheegay in xaruntii la xiray isla mar ahaantaana cawil daahir salaad oo ah daadiyaha barnaamijka dood wadaag iyo cabdullaahi xirsi oo ah agaasimaha bariga afrika ee t v-gana xabsiga loo taxaabay isla mar ahaantaana maaragtay sida ay noo sheegeen qaar kamid ah mas-uuliyiinta maamulka telefishinka waxa ay tuhunsan yihiin in loo haysto barnaamij dood wadaag ah oo ka baxay t v-ga oo isla mar ahaantaana dawladuna ay si uun ay u qoonsatay isla mar ahaantaana sidaas loo xiray balse sida caadiga ah qofka wariyaha ah waa muwaadin waa la dacweyn karaa waxna wuu dacweysan karaa laakiin sideedaba waxaan banaanayn waxa ah maaragtay waxaa haboon in horta meeshii wadadii dariiqii saxda ah loo soo maro dembiyada lagu galo saxaafadda sideedaba maaragtay waa madani maxkamadda loola soo jari karaa warqad isla mar ahaantaana dacwadaa laga geyn karaa iyagoo shaqeynaya oo xafiiska aan la xirin oo dacwadoodu socoto ayaa markii maxkamadda dembiga ku hesho ama ku weyso ay go-aan ka gaari kartaa laakiin waxaan la qaado karin waxay tahay in xaruntii ciidan loo diro la gebagabeeyo wariyaashii la xiro khalkhal la abuuro taasna waxay muujinaysaa maaragtay bisay la-aan iyo in kasi uun haddii loo fiiriyana
sidoo kalena agaasimaha machadka cilmi baarista heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo ka jawaabayay sida ay ula muuqato xarigga wariyaasha t v-ga universal ayaa yiri runtii waa wax laga naxo lagana yaabo in wariyaasha la xiro wariyaasha shaqay ku jiraan waana macnaha loo baahan yahay soomaaliya aada loogu baahan yahay weeye marka in la xido oo wariye oo cid muwareystay lindikan universal iyo cawil daahir salaad waa idaacad weyn oo la yaqaano cawilna waa wariye caan ah oo ilaa anigu ilaa labadii kun buu muqdisho ka shaqeynayay waroo dadka iyo dadka inay maaragtay waktigaas adba aad ka tartanayd maaragtay south africa dadkii la dagaalamhayo wey waroo dadka iyo dalkan laga saaro oo dadku ay hadli karaan shacabku hadli karaan marka nabadsigid waxaa raba inay shabaabka dadka ka qabato inay wariyaasha kusoo noqdaan wax loo baahan yahay maaha waana waana haddii wariye la xirhayana dastuurkay ku caddahay sida loo xirhayo haddii sal dembiyeed ku jiro waa in maxkamad laga soo qaato waaranti laga soo qaato maxkamad soo siiso haddii maxkamad ay waaranti soo siisay oo sal dembiyeed lagu hayo markaas waa loo leeyahay laakiin bay wareyseen iyo hadleen waxaas waxaas waxa loo baahan yahay soomaaliya looga baahan yahay maaha shacbaha iyo wariyaasha iyo dadka fikradooda maaqana xuquuqooda helaan oo weliba dawladda iyo dadka baawarka ay hubka haysta ay tacaburin oo kusoo jeedsan ayaga ee inay aadaan weeye meelaha looga baahaya inay inay wax ka qabtaan oo amniga la xiriirta diini maxamed diini oo xoghayaha hay-addan dawliga ahayn ee soshensa ee magaalada muqdisho xarunteedu ay tahay ayaa isna dareenkiisa ka dhiibtay xarigga wariyaashan anoo ku hadlaya magaca soshensa waxaan cambaareyneynaa xarigga la xiray wariyaasha cawil daahir iyo cabdullaahi xersi kulmiye agaasimaha universal magaalada muqdisho waan cambaareyneyna waxaan u aragnaa inay tahay dhaqan ka haray dhaqankii hore ee dictatorshipka waxaana leenahay waxaana leenahay waa in waan waxaana leenahay in waxaan codsanaynaa in lasii daayo nimankaas shaqadoodii iyo muhiimadoodiina loo fasaxo xorriyadoodina dib loo siiyo cismaan cabdulaahi guure waa agaasimaha rediyo kulmiye waana suugaanyahan waxa uu fakarkiisa ku cabirayaa hadal iyo suugaan
falastiin waxaan u arkaa xariggaas inuu uusan sax ahayn waziirka universal ee agaasimeyinkii bariga africa cabdullaahi xarsi iyo weriye cawil daahir salaad ayaa xiran xaruntii guusigana weli albaabada laysu kurso ma shaqay karta ayaa la yidhi laakiin uma arko sababtoo ah marin kasta saxaafadda in ciidamo inta loo soo diro ay albaabada isugu dhufsaan sax maahan dariiq sharciga in loo soo maro waayo qofku waa muwaadin laakiin markii wax laga qabsado in ciidan inta loo soo diro weerar lagu soo qaaday albaabada la isugu dhufso nidaam ma aha marka dawladda waxaan kula tali lahay nidaamkaa in la bedelo oo si sharciga loo maro ciddii dembi lagu haysto marka toban jeer ayaan dhahnay oo aan u sheegnay oo aan idhi xorriyadda saxaafadiyo xurmeeya warbaahinto xaqa dhowra weriyaha xakamaynta hadalkiyo dilkiyo xarigga joojiya xildhibaan cabdi xaashi oo ka mida baarlamaanka soomaaliya madaxna u ah guddi hoosaadka saxaafadda islamarkaana ka qayb galay doodii ugu dambeysay ee uu qabtay weriye cawil daahir salaad ayaa ka warramaya haddii bal sababta xarigga weriyayaasha ay tahay doodaasi iyo in kale
aniga iyo xildhibaan maxamed cabdi yuusuf waxaan ka qayb gallay dood wadaag dood wadaagaasi arrintuu ahayd xaaladda dalku uu maanta marayo iyo sida wax loo qaban karo waxa weeye xildhibaan xaq buu u leeyahay shicibka inuu warbixin siiyo oo xaalada dal kala hadlo shicibkuna ay su-aalo ay weydiiyaan xaq bay u leeyihiin idaacadduna de waxa weeye waa warka adduunka yacni dalka iyo adduunkao dhan inay wargaarsiiyaan waxay u samaysan yihiin wey marka dood wadaagaas yacni aanu gallay haddii uu dembi jiro ama wax la dhibsanayo horta annaga oo xildhibaanada in la weydiiya ahayd laakiin miidiyahaas iyo wariyayaasha la xiray wax shaqo ay ku leeyihiin wax shaqo ay ku leeyihiin oo dembi lagu xiro ka dhalan karaa ma jiro dadweynaha su-aalo aan na weydiiyeyna dembi ka dhalan karaa ma jiro kolkaasi waxaan u arkaa anigu sharci darro ayay ku xiran yihiin oo xuquuqdoodii ay xaqa u lahaayeen lagaga qaaday intaas ayaan qabaa meesha waxa ka dhacay inay tahay ma aha markii ugu horreysay ee la xiro wariyayaal waxaana ay guud ahaan xarigga wariyayaasha iyo dilalkooduba ay ka noqdeen dalka soomaaliya mid joogto ah taasoo dadka u dooda xuquuqda suxufiyiinta iyo xorriyadda hadalkuba ay u arkaan weerar loo geysanayo madax bannaanida saxaafadda iyo xorriyadda qofka waxaa dhegaystayaal naga xasuusina inaannu isku dayna inaannu la xidhiirno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse waa ay noo suurageli weyday
aad bay mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa mar kale ku celiyey in dowladda soomaaliya ay muhiimad siinayso dhismaha ciidanka qaranka waxa kale oo uu sheegay in baahida ugu weyn ee dowladdu ay qabto ay tahay dhismaha xeryaha ciidamada waraysi uu siiyey idaacadda v o e da isagoo ku sugan magaalada new york oo uu kaga qayb galay shirka golaha qaramada midoobay ayuu ku sheegay in loo baahan yahay in ciidanka lagu tababaro fikirka keliya si ay u noqdaan ciidan qaran waxaa ra-iisul wasaaraha wareystay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo isna ka qayb gelaya shirka new york
qorshahaas waxa weeye dee anagu dalkeenna waa ogtahay dhibkana soo gaaray hadda dhibaatada meesha aan taaganahay waa dhib annaga aan su keenay dhib sideedaba ama ha ahaato khayraad ama ahaato maaha aynoo keeneen runtii qorshahan aan hadda sheeganana wuxuu qeyb ka yahay qorshaha ah in dalka kal maalgelin lagu sameeyo oo dib loo dhiso khayraadka isaga uu leeyahay loo soo saaray si dadka soomaalida ugu aflaaxaan dhaqaalaha dahan ee dalkooda iminka kor saaran iminka dahan dalkooda yaala ammaanka oo kale haddaan sii raaciyo britain wasiirkeeda arrimaha africa grand sharps oo aan magaalada new york kula kulmay oo qoraystay wuxuu ii sheegay in ay maaragtay soomaaliya ka caawinayaan ra-isul wasaaraha britain david cameron halkan buu kaga dhawaaqan ciidamo loo dirayo soomaaliya oo britain dowladda soomaaliya sii waragta ciidamada anugu de hadda waxaan ku jirnaa sidii loo dhislaa ciidanka qaranka oo ogsan tahay ciidan qaran mashruuc hadda lix bilood iyo maahna ciidan qaranka umana dhisayno hadda in al-shabaab keliya ay ka hortagaan waxaan dhisayna waxa weeye mar dambeeto soomaali xasiloolin dare inaysan ka dhicin oo runtii qolo dambeeto ama qabiil ama diin ama wax ku adeeganayso iyada markaas hasta dan inay gaarto aysan wadankan kasoo aflaxin runtii inay daboolaan baahida ummadda soomaaliyed u qabtay in amni sugan la helo marka taas waxay u baahan tahay dee qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo qalab iyo tababaro waxaan nala kaashanayna dowladaha hadda aan sideena idinka caawinayna ingiriiskana waa dowlad ka mid ah runtii dowladaha aan sugayna inay gacan ka geystaan haddaas laakiin ciidamada kuma yara soomaaliya laba iyo labaatan labaatan kun in ka badan oo afrika ka socdaa jooga ciidamada soomaaliya tababaro bil kastaan dhowrkii biloodba mar usoo dhamaanayo ka badan baa jooga dadka dhaliilaya siyaasadda xagga ciidamada ee soomaaliya waxay leeyihiin waxa qaldan waa moralka iyo mishaarka ciidanka moralka iyo mishaarka ciidanka maxaad ugu talagashay runtii mishaarka ciidanka waa run ciidanku lacagta u qaato waa baseline markaas aysan xataa si joogto ah u helin waxaan ku jirnaa hadda runtii horta waxa ay hadda helaan inay si joogto ah u helaan sidii loo korin lahaa iyo dhaqaalahaas loo samayn lahaana waxyaabaha dhexmidda u siinaya dhaqaalaha iyo maalgelinaysa waxawey dalka kan hadda canshuuraha u genereedgaray dowladda u genereedgaraya waa inaan tayadeeda ka badinaa si annaga ciidankeena u dhaqaale fiican u qaato waa gartay arrinta arrinta kaleeto ciidanka wax weeye niyo meesha annaga ciidanka waxoogaa meelaha aan u baahannahay hadda inaan ka saxno horta kuwa wax weeye ciidanka tababarada lasiiyo annaga dagaalan ku jirnay waa sahlan tahay markii nabad ay tahay in ciidan la dhiso laakiin annaga waxaan wajahnay laba qayb oo ah dagaalna in lagu jiro oo hadda fakarkan iyo dhibka soomaaliya ka tegana in la damiyo dhinaca kalena ciidan la dhiso waagii lixdankii ilaa toddobaatankii ciidamadii la dhisay runtii fursadday heleen waxay ahayd wakti nabada ayaa muddo u dhisnaa ciidanka ciidankii oo dhismay ayaa ay dagaallo galeen annaga waxaan ku jirnaa dagaal ciidanka dhisnaan karaa waxa noogu danno hadda dhibka naga haysta waxaa horta xeraha ciidanka ciidan hadduusan xero haysan waxaa lumaya waxa waa disciplinka ciidan gurigiisa u hoyanaya ee aan aanta xero haysan dee waa nin gurigiisa kasoo kacayo maaragtay ciidanku wuxuu baahan yahay xerayo waxyaaba aan hadda dadaalkaan ku jirno laba tababarada ciidanka la siinayo annaga maadaama dagaal aan ku jirnay waxaan ciidamada u kala dilaynaya wadamo kala duwan tababaro ah waxaan ay dhahaan doctrinka ciidanka lagu tababaro waxaa loo baahanya inuu hal noqdo si ciidankaas u noqdo ciidan isfahansan oo iswaafaqsan waxyaabaha hadda aan ka shaqeynayna ama dunida aan hadda kala hadlayn waxay ahayd in hal doctrin ciidankan lagu tababaro laguna horeeyo doctrinkaasoo sahlaya ciidankan inuu noqdo hal ciidan runtii iyo fahan buuxa ka taagaya isku hel badeelada hal ciidan ah marka waxyaabaha hadda aan la kaashanayna waa mid waa doctrinka oo la madeeyo xeryaha oo loo dhisay ciidanka iyo iyadoo la qalooyahay arrintan dhaqaalaha annagana saalantahay waxyaabahan u leenahay dhaqaalaha dalka tayadiisa waa in kor loo qaadaa si ay u gaarto ciidankan dhaqaale fiican inay qaataan waana u royaan runtii naftooda dalka waana runtii waxaan leenahay ilaahay khayra ka siiyo waxay difaacayaan waa qaranka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo jiilasha soo socda inay ku noolaadaan midka doontaan ku noolaadaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo u warramayay idaacadda v o eda waxaad ku maqli doontaan waraysiga ra-iisul wasaaraha oo dhammaystiran barnaamijka martida iyo mikrofonka oo caawa bixi doona markaanse waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo ibraahim maxamuud xasan
Thank you. waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahina warqadda ugu horeysaba aan soo qabtay waraaquhu way fara badan yihiin qaarkood fara yar yar ayaa lagu soo qoray oo aada u tashiilan annaguna waxaad moodaa in akhriskii aan usoo baahanayno inaan ookiyaala waaweyn gashanno bal midda ugu horeysa aan soo qabtaan isleeyahay iyada ayaa ugu gaaban waxa ay ka timid cumar ilka case maxamed rasaas baa la yidhahdaa iyo sidoo kale cabdifataax ilka case maxamed waa ilmo rasaas iyo sidoo kale cabdulqaadir ilka case maxamed iyo caruurtiisa iyo adeer yuusuf maxamed rasaas baa la yidhi iyo caruurtiisa iyo adeer yaasiin maxamed rasaas iyo caruurtiisa abe maxamuud xasan waa maxamuud maxamed xasan iyo caruurtiisa wowe maxamed xasan yare iyo caruurtiisa waxa ay dhammaantood joogaan baa layidhi buu hoodle waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan cabdinaasir mursal iyo marwadiisa saynab cabdinuur oo wiil ugu dhashay sagaal iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay ee sebtembar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka wiil baa u dhashay baa layidhi wiilkaasina waxaa loogu magacdaray cabdiraxmaan waxay leeyihiin soo barbaar cabdiraxmaan oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca markaa wiil ugu dhashay baa layidhi halku ku dhashayna nooma soo sheegin hase ahaatee cabdiraxmaan waxaan ugu duceynaynaa inuu soo weynaado oo uu noqdo wiil wanaagsan aamiin ayaan leenahay dhambaalkan caasha waxau nagu soo gaaray aabe cabdulaahi cusmaan iyo hooyoluul axmed aadan iyo cabdiwahaab cabdulaahi xasan iyo hane cabdulaahi xasan cadnaan cabdulaahi xasan xiis xasan cusmaan iyo raxmo xiis xasan iyo cabdi xiis iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi xiis dadkaas waxa ay joogaan somalilan iyo sweden waxaanay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadinba u diraan mubaarak jaamac hindi iyo huda nasteexo cabdi xaashi oo meherkood uu ka dhacay sacuudi arabiya oo ay leeyihiin guur kheyr qaba ayaan eebeda kaga baryaynaa iyo nolol raaxa badan aamiin aniguna aamin ayaan raacinayaa waan idin salaanay baa lagu soo bilaabay dhambaalkani v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka bay yihahdeen waan idinka guddoona mid la midana waan idiin soo diraynaa salaan kadib bay yidhahdeen tahaniyad aroos ah waxaa diraya dhammaan reer cabdi buulle iyo reer aadan buulle oo kale ah baa layidhi maryan cabdi buulle iyo maxamed cabdi buulle iyo salmaan waa salmo aadan buulle iyo saynab aadan buulle xaliimo aadan buulle dahabo aadan buulle iyo leyla aadan buulle iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo shankaroona maxamed iyo cali maxamed iyo musdhafa aadan honest baa layidhi dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi hindo cabdulaahi iyo sidoo kale yuusuf maxamed oo arooskooda uu ka dhacay gobolka waqooyi bara kenya gaar ahaan degmada madowgaashe ducadu waa dhankiina baa layidhi waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi dhex maray hindo cabdulaahi iyo sidoo kale yuusuf maxamed inuu noqdo midkii waara ee wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhinacii heesaha haddii aan caasho dhegeystayaashan heesta ugu horeysa usoo qabanno waa ha canaanan weliga waxaa ku luqeynaysa fanaanada aamin cabdullah ibraahimo laakiin canaan la-aan lama ammaanina haddii las canaanan waayo maya iyadu waxay leedahay watraana la noqonaya sidee la dumarka yeelaa yaan la canaanan meeladaha oo hala sasabo waa sida canabkoo kale Waa gar-
ya salaam waxaan anigu ka helay dadka ruux ku caashaqay cadow looma jebiye ay anna waxaan ka helay ceyrin weeye dahaba curdan weeye baxay intaasaa anna kaaga hormariyay ibraahinow ninka dumar ibraahinow sida canabkii canabkii la aad buu u jilicsan yahay markaad maanta markuu dhowr maalin yaalana waa- waxaa laga yaabaa marka wuxuu u baahan yahay dhaqaalays in aad loo Ay, ay, dhaqaaleeyo meel loo qabowl dhow- waayo.
loo dhowro meel qabow in la- raaxa raaxa allahu akbar aye yaa meel cusub leh meel dooga iska janno yar aye intaas haddii loo waayo kolleyto waan rajaynaynaa Waana- in dhammaan eh, meel doog iyo qabooba laisku wada hayo waana kuwa afka la furtay Eh, moogta dumarka iyo raggiiba
idinkana u baahan tihiin Hade dabcan waa bilaadanaa wadanehe wax walba waa laysku qabsanaya adduunkan cajiib waa tahay codkii macaana aamine cabdulaahi xirsi ay ahayd iyo heestii ha canaanan weliga waa tahay dhinacii dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo direen ayaanu jallacinaa dhambaalkan goordhoweedna soo gaareen waxaa ugu horeeya asxaabta diraysa tahaniyadan cabdulcasiis xasan cabdulle iyo cabdulqaadir faarax maxamuud iyo maxamed cabdiraxmaan cali m c r buu ku magac dheer yahay iyo waxaa layidhi muudey korib xasan iyo tahliil maxamuud xuseen cali maxamed bushe iyo cabdirasaaq madar un buu ku magac dheer yahay iyo farxaan maxamed jimcaale iyo cabdiraxmaan maxamed aadan koronto dhammaan asxaabtani waxay hambaliyo u dirayaan xasan aadan guure iyo sucaad aadan cabdi oo dhowaan ay gabar ugu dhalatay cisbitaalka la yidhaahda east hospital ee ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi qamar xasan aadan ducada waa xaggiina baa la yidhi marka qamar waxay ku dhalatay magaalada nairobi oo ka mid a dee magaalooyinkan sida weyn ee aadka u jecla ibraahino Aye, waa magaaladan soo joogaad leedahay waa magaalo wax badan wax badan wax badan ibraahino oo aan ka sheego gallad bayba igu leedahay haddaan si kale haddaama soo koobaba waa magaalo galladi gashatay ugaali badan waa cunta aad iyo aad iyo sukuumo iyo waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho cabdulaahi cali seefle iyo aadan iidow iyo daahir fiidow faarax iyo maxamed cabdi yuusuf wajeer iyo cusmaan macalin abikar iyo yuusuf maxamed nuur iyo deeqa xuseen xaashi waxaanay jecel yihiin inay taanid u diraan cabaas gaabow cali iyo waxay yidhahdeen wasaare maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda wadajir kowdii bishan oktoobar ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka waxayna leeyihiin wiilkaas allah ka dhigay kii soo barbaara oo diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo asxaab fara badan ayaa ku qoran hase ahaatee bal haddaan isku dayo inaan isha wada mariyo carabkana wada raaciyo waxaa ugu horeeya abe cabdi shire guutaale iyo adeer cali shire guutaale iyo adeer cabdulle shire guutaale iyo eeda xabiibo shire guutaale iyo eedo maryan shire guutaale iyo habreer luula xaashi siyaad iyo cabdulqaadir cabdi shire fartuun xuseen shire iyo sidoo kale deeqo cabdulle shire iyo axmed maxamuud diraac waxaa ku magac dheer yahay macalin diraac iyo sidoo kale xidiga yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac waxuu ku magac dheeryahay maxamed tra waa master trabi dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan hooye faadimo cabdi shire iyo aabe xirsi ibraahim cusmaan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd kowdii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey maxamed amiin xirsi cusmaan ducada waa xaggiina ibraahim ducada xagga iyagun baa loo soo tuuray waxaad moodaa koox koox kale ka awood badatay oo maanta oo dhan kubadda dhinacooda uun baaski baa lagu waala baan maqli jiray Aye.
marka ducada waa xaggiina un baa laleeyahay marka maya waa u ducaynaynaa waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigay kii soo barbaara oo noqdaa mid dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca laakiin hadday ducadan soo raacsadaan maxaa ku jaban waxba kuma jabno laakiin annaguna inaan u ducayno waa annagana oo ku dari lahayna kolley kama naharneen dhowr waxaan siri malaha ducadiina baa wax laga arkay haye marka aqbalka ilaahay baa haya qofku kheyraan maqli jira marka annaga ducada waa duceynaynaa iyaguna ha kusoo dareen dhegeystayaasha waa tahay dhinacii heesaha miyaan soo gaarna mise weli?
dhinacii heesaha noo soo qaba Waa caasho heesta ku xigta waxaan soo qabanayaa hees jaanta iyo ciribta laisla wada rogi doono ibraahino waxaa la yidhahdaa heestani dheesha macaan waxaa ku wada looqeynayaa labada fanaan ciidruus haliyey iyo farxiyo fiska dheesha macaan
gacal qof u dhahaawacay arabtiyo habeenkii hurdo dhamba ahaan rabin meel malaayo wahaanay gacal qof u dhahaawacay arabtiyo habeenkii hurdo dhamba ahaan rabin meel malaayo wahaanay nin dhabcaan shaqaalayo ruuxiyo la furay
shaqaalayo ruuxiyo lafuu dhex maray dhiigiyo waduu dhex tegay dhawaaqiyo maqalkuna adunbay ku dhowraadaan deemalay madheelaada meeshi way macaanteeye dhaydakee caanoo dhanaansan dhadhamiyo dhaka kugu siiye dhaydakee caanoo dhanaansan dhadhamiyo dhaka kugu siiye
salaam cododkii macaanaa ee cayduruus haliye iyo farxiyo fisk intaas daanka gudubnoo dhinacii warqadaha ayaan ku noqonayna caashaayo waxaan soo qabanaya warqad aada u gaaban aadna u qurux badan asxaab koobanna ay ku qoran yihiin waa tahniid dhalasho waxaa diraya baa la yidhi maxamed cumar xuseen oo shiino lagu naaneyso iyo sidoo kale cabdulaahi cali seefle iyo aadan iidow daahir fiidow faarax maxamed cabdi yuusuf waxaa loo yaqaanaa wajeer iyo cusmaan macalin abikar waxaa loo yaqaanaa cusmaan dogoodiyow iyo sidoo kale yuusuf maxamed nuur iyo sidoo kale deeqa xuseen xaashi dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabaas gaabow cali iyo zahra maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda wadajir taariikhdu markaay ahayd kowdii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar oo noqo wiilkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray awoowe ciise axmed xalane iyo adeer ibraahim maxamuud weheliye iyo waxa ay yidhaahdeen adeer yuusuf maxamuud weheliye iyo adeer maxamed cawaale iyo adeer maxamed xuseen gacani iyo hooyo ruqiyo maxamed geedoqorow iyo habaryar mako maxamed geedoqorow iyo waxay yidhaahdeen habaryar caashe maxamed geedoqorow iyo habaryar kaaho maxamed geedoqorow iyo abtiyaal cusmaan maxamed geedoqorow iyo cabdulaahi maxamed geedoqorow iyo xasan maxamed geedoqorow iyo macalin cabdiraxmaan cali geedoqorow iyo maryan cali maxamed geedoqorow iyo safiye cali maxamed geedoqorow iyo ambasador axmed cabdisalaam xaaji aadan iyo marwadiisa falastiin axmed iimaan iyo dahabo maxamuud maxamed geedoqorow dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin tahniyad inay gaarsiiyaan cabdirasaaq aadan jemes iyo waxay yidhahdeen hani cali muude oo meherkood uu ka dhacay hotel xayaat ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin guur kheyr qaba inuu idin horseedo meherkaasi ayaan ebeed kaga baryana aniguna aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa ugu horreyn baa la yidhi waxaan salaamaynaa bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka oonan ka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan tahaniyad dhalasho aan uga diraynaa aabbahay baa la yidhi mukhtaar ibraahim iyo marwadiisa ambiyo macalin aadan oo lix iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay sagaalaad ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi xaafadda madiine tahaniyadana waxaa diraya baa la yidhi annagoo kale ah maxamed mukhtaar ibraahim iyo cabdixakiin mukhtaar ibraahim iyo cabdalaahi cabdi ibraahim iyo xaaskiisa sacdiyo samow cabdi maxamed saciid ibraahim cabdiraxmaan sheekh nuur iyo xaaskiisa muno saciid nimco mukhtaar iyo maryan mukhtaar iyo usaame mukhtaar baa layidhi sidoo kale fardowse axmed xasan dhammaantood waxa ay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa aabe mukhtaar ibraahim iyo marwadiisa ambiye macalin aadan wiilkaas ugu dhashay magaalada muqdisho in ilaahay uu ka dhigo kii soo barbaaraa ee markaasi dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya cabdisalaam xasan xuseen iyo xikama ibraahim maxamed iyo waxay yidhaahdeen tayaara isxaaq xasan iyo marwadiisa iyo cabdikhaaliq kuulow oo mas-uulka loo yaqaano cabdidaahir maxamuud maxamed iyo yaasiin yuusuf dictoorka iyo khayrudiin ibraahim maxamed iyo yuusuf tayaar isxaaq iyo waxa ay yidhaahdeen muhaab aadan tuurweyne iyo cabdulaahi maxamed macalin baruun iyo cali shariif maxamed iyo cabdirasaaq cali shariif maxamed iyo taadiyo khayrudiin ibraahim dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed jaamac cabdisamow iyo xaaskiisa daa'ifo xasan sheekh oo arooskood uu ka dhacay gobolka baay gaar ahaana degmada bardaale waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin allaha ka dhigo mid aad ku nastaan oo eebbe udan kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenaha aniguna aamin ayaan raacnay ibraahim intaanan balheesta saddexaad ee barnaamijkaana soo qabo luqadii dhawaanan akhrinayay markii dhoweyd ee loogu hambalyanayay mukhtaar ibraahim iyo xaaskiisa ambiyo oo wiilugu dhashay magaalada muqdisho waxay yidhaahdeen maxaa madaxa ay ku taagneed maxaa magac loogu bixin waayo oo loo soo raacin waayo mase weli waa laga fekeraya laakiin markaan dib warqadii hadda u eegay waxay leeyihiin magaca wiilkaasi waxaanu ku sharafnay bahda v o a inay magac u bixiyaan marka bal hadday magaca qaadanayaan oo siday noogu sharfeen ay madax magaca aan bixino ay ugu gowracan yihiin iyo haddii ay gadaal ka fekerayaan hadda anaga la soo boodhay maxaad u bixi lahayd may waa dhinacaaga aniga haddii magac bixi la yidhahdo magac wiil banaanku iga yaala laakiin dhinacaaga aan soo riixo aniga ibraahim aan u bixi lahaa maadaama aniga ibraahim la yidhaahdo waa kugu raacana aabahay baa ibraahim la yidhahdaa naxariistan allah siiya marka ibraahim waan isku raacna sooma ibraahim aan isku raacna inay bixiyaan waa tahay magac loo dhan yahay baanu siinay soo barbaarna waa leenahay waa tahay oo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca hana allaha ka dhigo waa tahay bal heesta saddexaad ee barnaamijka hees saddexaad ee barnaamijkan dhegeystayaashan usoo qabanayna caasho waa heesta xoodaam sooma xoodaam iyo codka fanaanka cabdi tahliil
sida faras xullaalo anxaalu farago nugaal xayeyska daaqo ama xalin fadhiyaayo laxanaanin jiraayo aduntayo xeedha sida faras xullaalo anxaalu farago balxayska daaqo baru dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jirayo duduntayo feedha garogu xardhoo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaayo buure loo xambaaro وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو ون أرد كحيقين قربا حرامين وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو والأرد كحيقين قرب حرامين مركان حقاقيو تبنا هاقا إيقبا تبنا هاقا إيقبا ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayay ka foobsheen ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxaadheen kayn laba naqxaadheen dirgoo xidhayn uu xabaashka doogunaa magashaada gaadho roobna uu xuluushoy waran tahay xareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarfanayaan oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo oo ay xaftiisii oo xigtiisii bataano oo ay weelka xoorkii oo caanu xarfanayaan marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba xiisoodaye xadantoodaye xiisoodaye xadantooda xudaante
ay sida geesi xididkii iyo xigtadiisu jeceshahay oo xubinta hadalkiiyo xaajada iyo garta malaha gooni yaqaana dhambaalkan caasho waxau naga soo gaaray cumar ilka case maxamed rasaas iyo waxay yidhahdeen cabdifataax ilka case maxamed iyo cabdulqaadir ilka case maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo adeer yuusuf maxamed rasaas iyo waxay yidhahdeen caruurtiisa iyo adeer yaasiin maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo aabe maxamuud maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo awowe maxamed xasan iyo caruurtiisa dhammaantoodna waxay joogaan buuhoodle waxayna jecel yihiin taaniyad inay u diraan cabdinaasir mursal iyo marwadiisa zaynab cabdinuur oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada nairobi ee dalkaasi kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan waxay leeyihiin cabdiraxmaan allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aaminaynu raacinayaa dhambaalkana waxaa ugu horeysa ayeeyo siraad axmed cabdi iyo naa'ir ibraahim jaamac iyo xaaskiisa cabdixakiin ibraahim jaamac iyo xaaskiisa cooda ibraahim jaamac iyo salme ibraahim jaamac farxiyo ibraahim jaamac iyo canab ibraahim omaar iyo ugu dambeyntii aadan maxamuud jaamac dhammaan dadkani oo kala jooga somalilan iyo sweden waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mubaarig jaamac hindi iyo huda nasteexo cabdi xaashi oo meherkoodu ka dhacay dalka sacuudi arabiya waxaanay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii uu horseedo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waa hagaaga waxaa noo baaqayaa ayo hindise muuse iyo waxay yidhaahdeen hooyo luul xasan axmed iyo hooyo seynab maxamed yuunis iyo adeer cali axmed diiriye iyo xaaskiisa seynab aadan iyo caruurtooda iyo adeer maxamuud axmed diiriye iyo xaaskiisa koos xaaji axmed iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen eedooyinka kale ah khaliijo axmed diiriye iyo caruurteeda iyo zaynab axmed diiriye iyo caruurteeda iyo safiya axmed diiriye iyo caruurteeda waxayna hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan iyo heestanba cabdiqani maxamed axmed iyo ifraax cabdi axmed bari oo bishii sebtembar ee naga tagtay toddoba iyo tobankeedii meherkood uu ka dhacay suuq sade waxaana ay leeyihiin meherkiina inuu guur qarqaba idiin horseedo oo aad kala kulantaan nolol leh farxad iyo raaxo ayaan eebeda kaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacinayaa dhambaalkan gacanteed ugu dambeyn ibraahino waxaa layidhi dhammaan waad salaaman tihiin daadihiyaasha barnaamijkana si gaara baan u salaamayna baa layidhi daanduriya cashuudan ka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah dadkan hoos ku qoran waa tahay waxaa ugu horeeya waxaan ku qoslay hoos ku qoran aniga la arkaya sooma dadka kale uma jeedaan waxaa ugu horeysa hooyo xabiibo axmed muumin iyo sidoo kale aabe cabdi xaashi xaayow iyo adeer xasan xaashi xaayow iyo waxaa la yidhi maxamuud cabdi xaashi iyo sidoo kale farxiye axmed sheekh iyo hooyo wiilo cabdulaahi baa la yidhi iyo asxaab kaloo fara badan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe jamaal sheekh cabdi shakuur iyo marwadiisa baa la yidhi xaliimo cabdi xaashi xayow oo wiil ugu dhashay caasimada galmudug baa la yidhi waxaanay leeyihiin wixii duca ah waa caasho iyo ibraahim baa layidhi waa tahay marka aabe jamaal sheekh cabdishakuur iyo marwadiisa xaliimo cabdi xaashi xayo wiilkaasi ugu dhashay galmudug maxaa ibraahim aad ugu ducaynaysaa waxaan leenahay allaha ka dhigo kii soo barbaara oo waalidkiis iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdiweli yaxya ciise iyo abshir cabdi yuusuf iyo cabdiqaadir yaasiin bulshaale iyo wuxuu yidhahdeen maxamed eh, khaliif cawil iyo cabdinuur siciid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo safiye ismaaciil isxaaq iyo waxay yidhahdeen seygeeda iyo maxamuud xasan faarax iyo mubaarag xasan faarax iyo maxamuud cabdi ciise axbaab iyo farxaan xuseen axmed iyo siciid maxamuud jaamac xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed xasan nuur iyo injineer maxamed cabdulqaadir gurxan dadkaasi waxa ay kala joogaan gobolada soomaaliya waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan siciid cabdulaahi axmed iyo maryan cabdiqaadir cali oo ku aqalgala bay yidhaahdeen garowe waxaana ay eebba uga baryaan in aqalgalkooda ay kala kulmaan nolol raaxo badan eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaaladii ibraahim waxaad moodaa inaan dhammaantood ka lacnay wixii toddobaadkanina soo gaaray bal heesta ku dambaysa dhegeystayaashaan uga tegayno kadaa caashaqa sidaasi kadaa oo u samir ilaah baa kuu sahliyay kadaa Hay- haye maxaa laga daynayaa dhibaataa lagu hayaa miya adaa arki doona waxaa ku luqaynayaa cabdiqaadir jubba iyada ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doona waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey oo idin leh sidaa iyo Nabad.
nabadgelyo
Sida, ah, sida, sida layhayo ahanis. Sahankan diron warramin siro aniga iga fakada. Ii. Sida, ah, sida, sida layhayo ahanis. Sahankan diron warramin siro aniga iga fakada. Ii, awey, awey. sababaha jacaylku wado naftan naftan salowga lagu darsaday Ee, sababaha jacaylku wado naftan naftan salowga lagu darsaday ujeedku waa wadani sasabana wasiixisiin ujeedku waa wadani sasabana wasiixisiin Dadoo dadoo mayee asii kataa ilaaba kuusaliye masuqo shambaan siyasiya rago rago maye asii kataa ilaaba kuusaliye socodka waan ku daalanay samirna wayigu farabatee saadaashu wiilasho ma sidaa ku quusabaa kadaa sidaa kadaa caashaqa sidoo u samir ilaaba kuu saliye kadaa socodka waan ku daalanay samirna wayigu
heestaas cabdiqaadir jubba waxay gebagebe u ahayd barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha sidoo kalena waxay gebagebe u noqonaysaa idaacaddayadii galabnimo oo halkan ay si wada jirayn ka soo daadahaynayeen axmed cali sheekh iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
dadweynow socdaalka dhow saraar iyo buurta sheekh salaama intoonku korosin diligmow soo ridaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.